بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم dhammaan martida sharafta leh ee ka soo qayb gashay xafladda ee madaxdhaqameed leh siyaasiyiin leh waayeel leh aqoon-yahan leh hablaha aada iyo aada u soo bilay ee u soo qurxiyey xafladda tan aada iyo aad baan idinku mahadnaqaya waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaa waxaan ku xejinayaa xanankan tacsi uga dirayaa marxuum cali xaaji xasan axmed oo xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa saakana lagu aasay xalaalaha naasa hablood waxaan tacsi u dirayaa waxaan ilaahay uga baryayaa inuu jannadii geeyo qabrigana u waasiciyo waxaan tacsiyadaynayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo eheladii iyo gobolkii iyo degmadii iyo mujtamacii ballaadhan ayuu ka baxay ayaan tacsiyadeyn iyagana waxaan leeyahay ilaahay samaniya imaan dhammaantiba hayna ka siiyo haddaan intaa ka gudbo marka hore waxaan caddaynayaa inaan ahay oo u taaganahay musharaxa guddoomiyey ku-xigeenka koowaad ee xusbiga kulmiye ayaan caddaynaya waxaan raacinayaa markii aanu soo gallay xisbiga ururadii soo galay aanu ka mid ahayn ururkii rays iyo ururkii dalsan ay kamid aanu ka mid ahayn waxaanu nimi xilli xisbigu uu fooda ku soo hayo sirweyne sirweyne fooda ku soo hayo ayaanu soo gallay waxaanu ku heshiinay waxaanu hunguri qabno inaanu ku muujinno sirweynaha ku muujinno sidaa ula socotaan sirweynahaasu muddo sanad iyo dheeraada ayuu dib u dhacayey oo dib u riixmayey ilaa maantana waxaan ognahay inaynu soo gaadhnay wakti sanad iyo laba bilood naga taagan yahay xilligiisii uu ahaa inuu qabsoomo muddadiina ilaa hadda aanay cayinayn inkastoo aan filayo inay foodayna ku soo haysto waxay noqotay xisbigii aanu sharweynihii aanu sugaynay inuu ku soo gebagabeebo in hoggaanka iyo u dhoweynta meel fadhiisato inay yahaan shanta sannadood soo socotana ha inoo xidhnaado ha inoo xidhnaado arrinkaasu arrin aanu filaynay meeshana la-eg sharci ahaanna bannaan ma aha anigu haddaan xasanahay habeenkii go-aankaa la gaadhay subaxnimadeediiba hoggaanka waanu saragnay iyo guddoomiyaha waxaan ku idhi arrinkaas waa arrin khalada mana qabato meesha ma daacsani qof ahaanna waan ka soo horjeedaa hankaygana waan leeahay kiina waa kaa aan maanta la taaganahay arrinkaas hindisu ahaa dadku wax badan bay isweydiinayaan dadka qaar baa go-aan u haysta go-aan maaha waa hindise ay cidi ay soo jeedisay waana wax la diidi karaa waana wax la yeeli karaa laakiin waxaa ka xaasila sharci uu dhabarka ku hayaa ma jirto sirweynuhu waa hay-ad dastuuriya oo sharci ah oo leh acmaal sugan oo ay tahay inuu fuliyo acmaashaa waxaa ka mid ah in la isdoorto oo hoggaanka xisbiga iyo dhismaha xisbiga laisku doorto golihiisa dhexe lagu doorto wuu taagan yahay cid baabjin kartaana ma jirto cid go-aan ka gaari kartaa dabadda ku soo dhammayn kartaana ma jirto sidiisiibuu u leeyahay laakiin waxaa halkaa maalintaa lagaga dhawaaqay waa hindise dadka yay ugu dhicin inay tahay go-aan haddii ay go-aan tahay looma baahno dadku inuu ceergaabo ka yimaado ama laafcanood ka yimaado ama saylac ka yimaado ama inta udhaxaysa intaa uu ka yimaado oo laba maalmood halkan yimaado oo dabadeedna uu hindisaha gacanta u taagdo looma baahnaadin haddii waxaas uu go-aan yahay laakiin waxa weeye dadku codkoodii bay leeyihiin hoggaankoodii inay bay leeyihiin sababta shirweynaha ay u imanayaanna waxa weeyaan inay ku doortaan hoggaankooda siyaasiga ah ee muddadaa maxaan ku rahdaa labada shirweyne udhaxaysa taasaana ay tahay inay fusho waa ogtii inoo dadku dee wada siyaasi buu noqday arrinkeeda infaalo badan baa laga yaabaa in laga bixiyo dadka qaarinaya hantalo muxuu uga jeedaa yaa oo yaa oo yaa yaa dabada ka wado yaa la socday yaa ku riixayo yaa yaadu inay badan tahay waa laga yaabaa waxaa laga yaabaa meelaha anigaba iskay weydiinayo latalo muxuu u jeedaa in haddii la doono yaa lagu laalo oo la yahao maa halkaasaaba soo riixriixaysa in la yaaho laakiin waxa weeye arrinkaa sharciga ah ayuu ku taagan yahay ururkii rays sagaashan kun oo cod buu kulmiye la soo galay sagaashankii kunee cod waxa uu doonayey inuu kaga qayb galo manaasiibta xisbiga inuu kaga qayb galo ayuu doonayey dadweynihii iyo dadkii musharaxiinta ah ee daaqada halkaa fadhida ay ka mid tahay waxa ka soo baxay soddon xubnood baa ka soo baxay saddex boqol iyo siyaadana way ahaayeen saddexdii boqolee dhacay xoolahoodii iyo hantidoodii ku bixiyey gaamigay ku bixiyey aqoontii iyo hantidii iyo tacabkii galay xisbiga taageerayaashii wakhtigoodii iyo hantidoodii geliyey waxa ay doonayeen inay ka muuqdaan xisbiga kulmiye inay ka muuqdaan sagaashankooda codna ay meel kaga fadhiistaan siibay doonayaan sidaa maantana u taageran jawaab ku filan ma hayo markaay yidhaahdaan hatee baadna dhigtay jawaab ku filan ma hayo inaan idhaahdo xusnigii waan iska dhex taaganahay jawaab ku filan ma aha marka waxa weeye mana noqonayso waxa aan ugu jawaabayaa taageerayaashii xisbiga iyo dadkii ehelka u ahaa waxaaynu doonanaynaa xilalka uu leeyahay xisbigu ayaynu doonanaynaa taa iyo wixii kale ee soo raacaba waynu u taagannahay taasaynuna iska ognahay taasaynu maanta wejiga cusub ee siyaasiga haynu gallay waa kaa kaasaynu isku raacaynaa kaasaynu tacabgelaynaa xisbiga kulmiye waxaan leeyahay meel un baneeya haddii wuxuu idinka idinku fillaan waayaan ama waxba idin dheeraan waayaan xisbigu wuu gurayaa waxaan leeyahay xisbigu meel ha baneeyo dadka meel ha baneeyo codadkaa meel ha u baneeyo aniga ismaaciil iyo rays iyo dalsan iyo xisbiyadii ururadii soo galay meel ha loo baneeyo codadkaasu waxay wax ku noqonayaan marka meel la baneeyo xisbiga wax dheeraadaane ay dadka ah ay soo galaan ayaa xisbigana wax noqonaya hadduu oodmo uu xidhnaado xisbiguna wuu oodmayaa maxaan ku dhahdaye dadkiisuna wuu koobnaanaya waxaad ogtihiin arrinkaa ah inuu xisbiga uu xidhnaado oo aan la isdooran waxa uu dhalay in la yidhaahdo ergada shirweynuhuna reeraha ku timaado waxaa maanta hubaalah inay cid walba uu furan yahay ergada kulmiye inay cid walba fadhiisato kii ahaa kaan ahayn kii xisbiga kale ahaa intuba gaxan reer bay hareeraha ka fadhidaa waxay diyaar u tahay inay xisbiga kulmiye ergadiisa ka mid noqoto waxaana u shideeyey oo u sharciyeeyey waxa weeyaan qaabkaa la yidhi reeruhu ha ku yimaadaan ninka qofkaan xisbiga ahayn inay ergadiisa soo galaa shirweynihiisa yimaada wuxuu doonaabuu ka samayn karaa xisbiga aanay tani ugu jirin marka waxaan leenahay xisbiga xusnimadiisii wuxuu ku soo ceshan karaa isagoo sharciga iyo nidaamka iyo xeerka u dejisan dastuurka qaranka maxaan ku dhahdaye ay wakiilka uga tahay guddida diiwaangelintu iyo xeerka gaarka ee xisbigu uu leeyahay shuruucda ku taalla in la fuliyo ayaa xisbigu wax ku noqon karaa uu ku kori karaa dadweynaha taageera xisbiga kulmiye ee ah ergada shirweynihiisa soo socota waxaan leeyahay arrinkaa dargi dhowata lagu dhawaaqay ee la yidhi ha inoo xidhnaado xisbigu sharciga meelle kagama jiro waxaan leeyahay waa inaad ka soo horjeesataan inuu xataa noqdo qodob ka mida ajandaha shirka lagaga shirayo inuu ka mid noqdo inaad ka soo horjeesataan ayaan idinku dhiirigelinaya waan muujiyey anigu hankaygii dad badan oo sheegay inay musharaxiin yihiinna waa jiraa qaar badan oo guuxayaana waa jiraan haddii ay wax idinkaga xidhnaayeen yaa waxa weeyaan waa fasax anaa fasaxay in laysa sharaxee dadka aysa soo fasaxaan aad baan idinku mahadnaqayaa waktigaa siiseen iyo jibista bartaqaadkayga aad soo jibteen waa idintirsanaya waxaan u qaadanaya inaad ila dareentihiin inaad ila calool tihiin inaad diyaar u tihiin in la ilaaliyo shuruucda iyo xisbigu uleeya in la ilaaliyo waxaynu u hiilinayna waa xisbiga xisbiga kama soo horjeedno waynu sidanaynu ugu hiilinayna waxaan leeyahay aan u hiilino xisbiga alla isdoorto ha fuxaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu